dowladda waxay ka dhalatay dee dhinaca hadda luuq iyo balxawo gobolka geda dhexdiisa xiisado fara badana ka jira dad badan baa lagu xirxiray oo dowladda macnaha xagga hadda ninka maxaan ku yidhahda wasiirka amnigaayo xiran dartiis loo xirxiray waad ogsoon tahay xoogaha marka hujuumad fara badana ka jirta dad badan oo shacabna wuu ku xirxirin haddaba marka xoogaha iska horimaad fara badan hadda difaaciyan isugu jirnaaba horta waxaa noo dhexeeya oo meesha jooga inta badan ciidamo amisom sheeganaya oo kenya degan mana noo dhexayso oo haddee si ciidan amisom oo ciidan ajanabi camal noogama dhexayso oo inta badan ayago garabka siisaa ama ay la shaqaysaa sababta idaacadda anugu ula soo xiriirna waxaana anagu ciidamo soomaaliyeed ka amar qaatay dowladda soomaaliya waxaa hadee meesha joogo maamulkeeda waa maamulkeeda waa jubbaland maamulka asaga marka aad baa caqaba caqabad aad adag ay nagu hayaan caqabad ay nagu hayaan hadii waa dareensan tahay in xoogaha caqabad ay udhexaysa dowladii iyo ayagu inay caqabad udhexaysa waa dareensan tahay ciidamada hadee dowladda la shaqeeyana macnaha aad looma jecla awoodna kuma le oo ciidanka hadda anaga macnaha ciidanka federaalka meesha awood kuma le aad u ogsoon tahayna degmada iyada meel garoon diyaaradeedna male hadee wadanka soomaaliyana waad garanaysaa oo hadda wada la maro oo hadda dowlad dad usoo martana way naga awood badan yihiin laakiin dagaalna waa nagula jira laakiin deegaan ahaan dadkii deegaanka sii jooga annaga ah oo hadda jooga dowladda sharaftale waxaan ka codsanaynaa in dowladda soomaaliyeed in ayna soo gaarto awood buuxda na siisa dhan kastaa nagala riixayaa xoogaha bahadil fara badan aa nagula hayaa annagoo ciidamo soomaaliyeed oo meesha joogto mushaarna aanan ka qaadanaynin